barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaly com
dubur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah bisha juulaayna waa toddoba-iyo toban sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo ah nuur xasan nuur qodobadaan idinkugu hayno barnaamijkeena dhallinyarada waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada magaalada gaalkacyo labadeeda gedi oo loo qabtay ciyaaro ay isku dhexgelayaan dhallinyarada si nabadda looga shaqeeyo isboortigu wuxuu kaalin wanaagsan ka qaataa isdhexgalka dhallinyarada sida caadiga ah iyo isku keenitaanka bulshada markii ciyaaro ay ka dhacayaan labada dhinac ee magaalada amaba ay wada ciyaarayaan kooxo kala duwan qeybaha kala duwan ama xaafadaha kala duwan magaalada oo isku yimaadaan waxaa ka dhasha in dhallinyaro ay isku bartaan xaafado kala duwan ka yimid in kooxo kala duwan ay isku bartaan in sidaas oo kale ay kasoo qayb galaan taageerayaal ciyaarihii iyo kaalimihii sugaanta ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalam
hay-adaha samafalka iyo kuwa gargaarada bini'aadanimo bixiye ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay ka codsada in lagu taageero sida shaqaalahooda ay u gudan lahaayeen gargaarada ayna u gaarsiin lahaayeen dadka baahan ee dunida hay-adaha samafalka ayaa walaac weyn waxay ka muujiyeen khatarta uga imaanaysa beegsiga lala beegsanayo shaqaalahooda gargaarka ah dhulka ay ka shaqeeyaan goobaha colaadaha ay ka jiraan ee caalamka gaar ahaan tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la dilay lana dhaawacay amaba la afduubay ayaa la yiri boqol kow iyo sagaashan ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee caalamka ka shaqeeya arrintaasi oo keentay in hay-adaha gargaarka bixiya ay walaac weyn ka muujiyaan arrintaasi garsoore heer federaal ah oo ka howlgala gobolka texas ayaa jimcihii shalay soo saaray go-aan uu ku mamnuucay in qaxooti cusub ay dalbadaan sharciga loo soo gaabiya daaka oo ah xeer magangelyo ku siinaya dalkan maraykanka caruurta iyaga oo yaryar si sharci darre ah lagu keenay gudaha maraykanka garsoore andrew hanan ayaa sheegay in daaka ay sharci darro tahay kadib markii loo maray buu yidhi qaab baalmarsan sharciga markii la abuurayey xilligii madaxweyne obama sanadkii labada kun laba iyo tobankii laakiin garsoore hanan ayaa sheegay in amarka uu soo saaray uusan ku qasbayn dowladda inay musaafuriso dadka ku hoos nool sharciga daaka oo gaaraya in ka badan lix boqol oo kun oo ruux haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa gaalkacyo noogu soo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o eda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday kulamo ciyaareed oo loo qabanayay dhallinyarada ku kala dhaqan waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo haddaba kulamadaas loo qabanayay bahda ciyaaraha gobolka maxay ka tari kartaa isdhexgalka dhallinyarada gobolka door intee la-eg bay ka qaadan kartaa xaaladda amniga gobolka mudug barnaamijka ayaanu ku lafaguri doonaa hadduu eebe idmo waxaa igala qaybgeli doona burhaan cabdulaahi xaashi oo ka mid ah bahda ciyaaraha gobolka mudug waxaa sidoo kale barnaamijka marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa maxamed cali xuseen biibaaye oo ka mid ah dhallinyarada ciyaaraha ee magaalada gaalkacyo dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda aada mahadsan tihiin aan ku hormaro burhaan cabdulaahi xaashi burhaan bal muddooyinkii ugu dambeeyey dhallinyarada bahda ciyaaraha gobolka waxay wadeen kulamo isdhexgal ah oo lagu qabanayay waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo bal kulamada dhallinyarada isboortiga waxa ay ka tari karto isdhexgalka iyo nabadda gobolka mudug ee labada qaybood ee bulshada wada degan gobolka
cabdi waad waa maadsan tahay isboortigu wuxuu kaalin wanaagsan ka qaataa isdhexgalka dhallinyarada sida caadiga ah iyo isku keenitaanka bulshada markii ciyaaro ay ka dhacayaan labada dhinac ee magaalada amaba ay wada ciyaarayaan kooxo kala duwan qeybaha kala duwan ama xaafadaha kala duwan magaalada oo isku yimaadaan waxaa ka dhasha in dhallinyaro isku bartaan xaafado kala duwan ka yimid in kooxa kala duwan isku bartaan in sidaas oo kale ay kasoo qaybgalaan taageerayaal kala taageeraya kooxahaas ama taageerayaal garoonkaas meesha uu ku yaalo kasoo qaybgalaya ciyaar daawashadeeda taasoo saamaxaysa in bulsho kala duwan halka isugu timaado marka isku soo dhowaanshaha dadka iyo isku keenista buu qayb weyn sboortiga ku leeyahy weliba markii la joogo magaalada gaalkacyo oo xaalado kala duwan soo martay sanadihii lasoo dhaafay isboortiguna wuxuu ahaa midka ugu muhiimsan waxyaabaha iska dhexgalka bulshada gobolka mudug dhaliyey
aadam maasanta barnaam waa kugu soo laaban doonaa maxamed cali xuseen biibaaye waxaad ka mid tahay bahda ciyaaraha gobolka mudug ma u aragtaa in dhallinyarada isdhexgalkooda iyo wadajirkooda uu qayb ka yahay ciyaaraha lagu qabanayo magaalada gaalkacyo waqooyigeeda iyo koonfurtaba
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aada u mahadsantaha sida barnaamijkan ciyaaraha sportska iyo nabadeynta nagu casuuntay in badan wax badanay iskaga bedeleen isdhexgalka dhalinyarada haday ahaa lahayd koob lagu qabto koonfurta iyo haday ahaa lahayd koob lagu qabto waqooyiga muddooyinkii dambena waxaa soo ififaala ama oo soo iftiimaya inay dhallinyaradu isdhexgashay hadday noqon lahayd isboortiga iyo dhan walba horumar isboortiga ku saabsan taasoo laga dheehan karo hadday noqon lahayd warbaahinada iyo ciyaartooyda sidaan wada ognahay koobkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay koonfurta gobolka mudug khaasatan magaalada gaalkacyo galmudug sida aan dheehan karnay ama aan ka wada arki karnay in horumar uu hore u socod iyo horumar laga dareemayay iyadoo ay taasi ay sabab u yihiin ciyaartooy ama baleeriin ka yimid dhinacaas iyo isheeg waqooyiga magaalada gaalkacyo anigoo ka tirsanaa ama kabtan u ahaa kooxda nabadda ee ka ciyaarta koonfurta magaalada gaalkacyo ugu yaraan waxaa noo dheleysay ilaa toddoba ciyaartooy lix ciyaartooy waqtiyada qaarkoodna waxaa joognay xilli annaga un aan micnihii isku tiirsanaano hadday wax naga dhiman yihiin haddii kalena dee meel aan wax loo raadiya aan la aqoon marka sportiska iyo fifaalada noo muuqata hadeer waa mid wanaagsan percentagekana taageero xataa waxaa arkaysaa waqtiyada qaarkood intay ka yimaadaan waqooyiga garoonkii cabdulaahi ciise stadium yimaadaan lasoo fadhiiso koox la taageero waa wax aad iyo aad loogu farxo waa mid waa wax waa mid midaynaysa sportiskii iyo dhalinyaradii xilli waxaa jirtay waqti iyaga oo taageero iska daayay qof ama balayer ama sportisba aysan dadku aysan mid muhiimadaba aysan siin jiran marka waxaa mahadda leh allah subxaana watacaala iyo dhalinyarada sportiska ee koonfurta iyo waqooyiga aadan maasanta biibaaye burhaan waxaad ka mid tahay wariyaasha gobolka mudug si gaara waxaad uga howlgashaa arrimaha ciyaaraha tabintooda markay noqoto qabashada kulamo lagu qabanayo waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo sanado ka hor ma jirtay dhiiranaan in lagu qabto magaalada gaalkacyo kulamo isdhexgal waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo cabdihood waa mahadsan tahay kulamadaasi way yaraayeen maalmaha munaasabadaha oo kale marka la gaaro lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo iyo maalinta dhallinyarada shan iyo tobanka may maalmo lamid ah way dhici jirtay in hay-ado ama shakhsiyaad gaara ay soo abaabulaan maalin isdhexgal ah oo dadka laisku keeno taasoo waqti badan qaadanaysay oo fan iyo loo raadin jiray mashaariic laakiin way adkeyd in kooxa wada ciyaaraan oo dhallinyaradu isku soo gudbaan oo waxaweye qof kastaba meeshuu rabo ciyaar ka soo daawado laakiin hadda sanadahan dambe waa isbedeshay sidii magaalada isdhexgalkii iyo horumarkii iyo nabaddii siday usoo iftiintay isboortiguna wuxuu ugu waaweynaa waxyaabaha asaaska u ahaa in dadku ay isdhexgalaan waxaad arkaysaa ciyaartooy dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo kooxaha ka tirsan u dheera oo dhanka koonfureed ka ciyaaraya sidaas si lamid ah ciyaartooy dhanka koonfureed kooxaha ka tirsan ama garoomada ku yaala ku ciyaara oo iyaguna sidaas si lamid ah dhanka waqooyi kooxaha kala duwan u ciyaaraya xuduudna male isboortigu hadda sida muuqata maamul goboleedyadii oo kale waxaa ka qayb qaadanaya ciyaartooy gobollo kala duwan kasoo jeeda marka isboortigu wuxuu astaan u yahay nabadda sida muuqata dadkuna waxay fahmeen muhiimadda ugu weyn uu leeyahay sababtoo ah ciyaartooyga kooxdu uma eegayso qabiilkiisa xaafadiisa iyo iyo meesha uu ka yimaado kooxdu waxay u eegaysaa inta badan ciyaartooyga tayadiisa iyo iyo iyo ciyaartiisa marka isboortigu dad badan oo aan fahamsanayn markii hore u haystay wax waqti dhumisa ama aan wax laga faa'iida aysan jirin waxay ogaadeen dhallinyarada isboortiga ciyaarta in ay ka firfircoon yihiin dhallinyarada kale aysan balwadda wakhti badan u hayn aysan u hayn waxa weeye tahriib iyo waxyaabahan dambe in hadda bulshadu ay si weyn uga soo kabanayso keliya waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo in la garab siiyo oo ama shirkadaha hadday ahaan lahayd ama shakhsiyaad kale sida kooxaha qaarkood hadda gacanta ay ku hayaan dad mas-uuliyiina oo isboortiga aada u fahamsan marka cabdi waaxid hadda waxaan ku arkaa garoomada markaan ciyaaraha u tagno ama shaqooyinka isboortiga aan u tagno dad kala duwan xaafado kala duwan ka yimid oo si iskooda usoo daawanaya ciyaarahaas xiisaha badan oo u tagaya inay soo daawadaan iyagoo aan ka cabsanayn in xaalad kale oo amni ama dhibaato kale sanado ka horna maisan jirin arrintaas marka waxyaabaha u sababta waxaa weeye deganaanshaha iyo nabadgelyada magaalada gaalkacyo kusoo korortay sanadihii lasoo dhaafay oo aad iyo aad wax loogu looga mahadceliyay cid kastoo ka qayb qaadatay taasna waxay saamaxday inay dadkii meeshay rabaan ay tagaan muddooyin ka hor kooxuhu isbalansigooda amaba inay si joogtaa toddobaadyada qaarkood u ciyaaraan labada dhinacba way adkeyd hadda waxaad arkaysaa asbuucyada u dambeysana la arkayey garoommada laba kooxoodoo midba xaafad ka timid baa ku wada ciyaaraya iyagoo dhallinyaraa oo cid isku keentays jirin waxaad arkaysaa kooxdii oo soo lugeynaysa magaalada bartankeeda markaad arkayso oo dhowr kilomitr magaalada dhexdeeda soo safartay lug ku tegaysa garoonkii kale ama iyadoo gaadiidkeedii wadata bay waxay tegaysaa garoonkii kale darawalka gaarigaas wataa kama cabsanaya sanado ka hor muusan geen karin garoomada qaarkood marka hadda way soo kiraysanayaan waxay tegayaan garoonkii kale baabuurkiiba meesha dhiganayaan wakhtiga roobay ku nasanayaan saacado dambe oo markii tukadaan maqrabkii kadib waxay ku laabanayaan hoygoodii marka taasi muddo ka hor ma jirin isboortigu marka wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii iyo dhallinyaradu jabiyey caqabadihii dadka ku kala gudboonaya magaalada bartankeeda yaalay marka hadda waxaad moodaa in ay dadku isdhexgaleen oo weliba isboortigu uu yahay midka ugu muhiimsan ee dadka isku keenay aadam asta bibaye isboortiga door caynkee ah buu ka qaadan karaa nabadda gobolka mudug
waa mahadsanta cabdiwaaxido wuxuu in badan ayuu ka qaadan karaa sababto ah isboortisku waa isku keenaha bulshada dhallinyaro keliya maahan bulshadoo dhan oo isku keenaa haddii ifan xataa ayadoo waxaa arkaysaa sportiska ayadoo labadii tiim la wada dheelayo halkaas ay usoo taageero tagaan shakhsiyaad gobolka magac ku leh degmada magac ku leh xitaa heer isteed magac ku leh waxyaalaha kaleoo cabdiwaaxid fifaalo wanaagsan kuu muujinaya waxay tahay badanaa dhallinyarada ama dhanka koofureed ha noqoto waxaa arkaysaa laba tiim oo ka wada dhisan dhanka koofureed inay xilli hore wada dheli jireen ay laba isbuucii hal maalin garoonka markay koox leedahay ay labada marba ayagu isku balansan jireen bishii ayaga un isku laalaaban jireen laakiin hadda waxaa arkaysaa ay fifaalo wanaagsan taasoo ku saabsan ama salka ku haysa in tiim waqooyiga intuu soo waco uu ku dhiiranayo uu ku leeyahay galabtay waxaan kaaga bahanaya garoonkaaga waxaan ku balansanaya koox iga timid cabdiwaaqoo kale koox iga timid nugaal ilaa barigaas ilaa laascano iga timid marka faalo nabadda uu isboortisku isku joosjiidayo waa midii ugu wanaagsan inaa arko intaan wax baranaya intaan joogo gobolka marka waa wax aad iyo aad loogu farxo isboortiskuna waa shaki la-aan waa isdhexgalka bulshada waa midka isku soo jiida dhallinyarada iyo bulshada iyo dhammaan qaybaheeda kala duwan marka waa wax aad iyo aad loogu farxo marka su-aasha ay weydiisa oo ku salaysan muxuu nabadda uu ka qaadan karaa isboortisku qofkii dhallinyaro ah iyo qofkii maaragtay bulsho ku dhex jiro maaragtay reere isboortisa iyo qofkii kaleba wuu dareemi karaa caqabadihii taagnaa xilligaasna inaysa taagnayn imikana maaragtay isboortiska uu yahay wax maaragtay isdhexgal noqday saaxiibkii burhaan sida uu sheegay xilli waxaa jirtay imaanshiyi iska daaya aan lagu dhiira jirinba halka haddeer intii caasigooda ama baskooda ay soo qaataan la dheelo ragga xaafadaha deriska ay yimaadaan soo dhowaada leeya kaalaya qubaysta boorka iska jafa kadib salaadii ay tukadaan kadib baabuurkooda tartiibtooda ay u raacaan ay xaafadahoodii ayagoo ay nabad qaba ay ku laabtaan waa wax aad iyo aad loogu farco oo xilligan taagan waana wax ma aragtay horumar lagu faani karo oo ay weliba ay ku faanin karto gobolka mudug hala xeerka uu isboortiska ama bahda isboortiska ama dhallinyaro ha ahaadeen ama rag waaweyn ha ahaadeen ama dad mid dhalahaba ahaadeenba waa waa laga soo wada shaqeeyey mana isla dhahayo gobol kale oo maaragtay oo sidan si la mid ah isboortiskooda dhallinyaradii maaragtay saan ugu dhiiranayaan iyo dhammaan bahdii isboortiska weli waa uu dhimaya intaan joogo gobolka mudug haasatan magaalada gaalkacyo haasatan koonfurta waa maasanta aadamasta burhaan gobolka mudug waxaa soo maray colaado dadka iyo deegaankuba saameyn ku yeeshay waxaana ugu badnaa meelaha colaadu ay ka dhici jireen mudug miyiga gobolka waxaad ka mid tahay bahda isboortiga gaar ahaan waxaa tahay weriye si gaara uga horgala arrimaha ciyaaraha dhallinyarada isboortiga ma ku dhiiragelisaa in miyiga gobolka la tago si isdhexgalka dhallinyarada magaalada ay u samaysay loo gaarsiiyo meelihii colaadaha ay kasoo bilaami jireen inkastoo hadda ay xasiloon tahay miyiga ay degan yihiin cabdiwaxd waa maadsan tahay isboortigu magaalooyinka waaweyn ayuu sanadihii badna soomaalidu ay inta badan xoogga saaraysay meelaha tuulooyinka ama degmooyinka yaryar isboorti badan oo hana qaaday kama jirin waxaana ugu wacnayday dadka duruufaha ay ku jiraan oo qaarkood colaado ay u heliyeen marka way adkay in ay ku dhiiradaan inay garoomadii iyo dhallinyarada isboortiga iyo isdhexgalkii maadaama nabadgelyo badan aysan ka jirin dhinacyada degmooyinka ama tuulooyinka puntland iyo galmudug ay iska galaan marka hadda isbedel baa muuqdo isboortisa waxaad arkaysaa tuulooyin aada u yaryar oo dhallinyaro isboortis ay ku ciyaarayaan oo mararka qaar nala ka soo wacayo laliya halkaas tartamaa ka socda waxaan rabnaa waxa weye tartamadaas inaad baahisaan oo aad timaadaan marka kooxa waxaad arkaysaa meelo colaada ay ka jireen in qayb kasta tartamada isboortiga iyo ciyaarihii ay ka jiraan oo ay dad daawanayaan sanado ka horna maysan jirinin in cayaara ay ka dhacaan halkaas way adkeyd marka dadkiiba waxay fahmayaan isboortiga dhallinyarada inay saacadaha ay waxbartaan maahana saacadahooda kale ayay ku ciyaaraan oo banoonigii iyo waxyaabaha isdhexgalka ay iskugu yimaadaan haddii kale dee waqti waxay dhallinyaradu in colaado loo adeegsado haddii waqtiga badan ay helaan oo firaaqa ah marka isbedelku tartiib tartiib u socdaa markastana de isbedelku hal mara ma wada dhaco cabdiwaaxidow gobolkan oo colaado kasoo daalay soddonkii sano u dambeeyey oo gobollada soomaaliya ka duwanaa oo meelaha ugu badan hardanka ugu badan maamulada iyo qabaa'ilka saamaynta ugu badan oo ku yeeshay colaadahooda marka dhallinyarada marka isboortiga laga tago dhallinyaro kale waxaa jira urura oo isxilqaamayaala oo ka shaqeeya nabadda isdhexgalka ka shaqeeya kuwaasoo taga meelaha colaaduhu ay ka jiraan dadka soo wacyigeliya ku dhiirigeliya nabadda iyo isdhexgalka marka ururadaas qaarkood wax badan bay ka qayb qaateen oo haddii ahaan lahayd urur waxaa ka jira gobolka mudug la yidhaahdo isdhexgalka nabadda ururka dhallinyarada iyo isdhexgalka nabadda ee gobolka mudug ururkaasoo kale inta badan waxaan aragnaa inay tagaan meelaha colaadaha iyo dhibaatooyinka ay ka jiraan dadka ay soo wacyigeliyaan sidoo kale waxaan ka wada shaqeynaa arrimaha isboortiga markii gobolka mudug dhallinyarada kala duwan oo isdhexgalka loogu sameynayo inaan gudbino bulshada usoo bandhigno aan kaalinteena aan ka qaadano marka iskaashiga marar qaar halkaas ayuu naga dhex maraa sababtoo ah bulshada in lagu wacyigeliyo tartamada noocan oo kalea ama fursad badan la siiyo oo loo soo gudbiyo si ay u dareemaan in xasilooni iyo nabadgelyo iyo wanaag uu jiro marka de haddii warbaahintu aysan kaalinteedii ka qaadin aysan soo bandhigin waxay noqonaysaa wixiiba inaysan dadku ogeyn ama aysan la socon marka dee taas kaalinteena waa ka qaadana haddii ahaan lahayd meelaha fegfeg ee miyiga iyo tuulooyinka tartamada ee ciyaaraha ka jira inaanu soo bandhigno soo gudbino haddii ahaan lahayn kuwa isdhexgalka ee dhaca ama ciyaaraha kala duwanoo dhaca waxyaabaha kaleo hadda aan ka xusi karo isdhexgalkan iyo horumarkan socda waxaa qayb ka ah koox kasta oo dhinac kasta oo magaalada ka tirsan waxa u ciyaaraysa ciyaartooy meel kastaoo magaalada kamid a ka tirsan mararka qaarba waxaa laga yaabaa kooxda waqooyiga magaalada gaalkacyo ka dheesha inay u dheelaan ciyaartooy dhanka koonfurta ah oo koox koonfurta intay ka hor timaado ay ciyaartooyda ka hor imaanaya ay yihiin ciyaartooydii asxaafadda isla deganaayoon is yaqaaneen oo markaas ay ku wada xafiilatamayaan kubaddii oo ay kooxdooda difaacayaan ayagoona u eegeyn xaafaday ka dhisan tahay iyo magaalada meesha ay kaga taalla sida caadiga isboortiga caalamka aan ku aragna oo aad arkayso ciyaaryahan kasoo jeeda sbain inuu ka ciyaarayo horyaalka premier league ingiriiska oo laga yaabo koox sbain ka tirsan inay champion league iskaga horyimaadaan oo kooxdiisii difaacayo magaceedii iyo iyo astaanteedii marka waxyaabaha isboortiga hadda laga fahmay inuu inuusan ahayn mid qabiil ah mid maamul iyo deegaan gaara ku xiran uusan ahayn dadku ay fahmayaan maalin maalinta kasii dambaysa waa waxyaabaha ugu min tusaalaha u ah oo loosoo qaadan karo bay cabdiwaxid ka mid tahay aada mahadsantihiin waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda adinkoo iisoo koobaya ma jiraan waxyaabo caqabada ah oo aad isleedihiin inta ay jireen qabashada kulamadan tartamada isdhexgalka waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo la qabanayay caqabado waxaa yimid suurto gelin kari inay baaqdaan kulamadaas aan ku hormaro biby
cabdiwaahid waa mahadsantahay gunti iyo gunaanadkii caqabado maanta aan is oran karno ama isdhihi karo aniga ka maxamed ahaan ma jiraan walow badanaaba gobolkii iyo sportiskii uu yahay hadda mid ay fifaalo wanaagsan ay ka muuqato horumar wanaagsan uu ka muuqdo marka waxaan leeyahay ama ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada isdhexgalka haddii ahaa laheyd bahda sportiska haddii ahaa laheyd dhallinyarada baleyriinta ee maaragtay aadka isku xilqaanto firfircoon haddii ahaa laheyd io sheeg agaasimayaasha warbaahinada sportiska iyo bahda saxaafadda dhammaantood inay dhammaan aysan ku dhiirigeliyaan dhammaan dhallinyarada in kulamada iyo sboortiska iyo koobabka iyo iska hor imaanshaha iyo maaragta wax walbo maaragta hore loogu soco karo oo looga baaqsan karo colaad in dhallinyarada loo sameeyo intaasaan kusoo gabagabeynaa cabdiwaxiid
cabdiwaxid waa masan tahay mararka qaar caqabadu oo ku imaan karaan isboortiga waxaa ugu weyn waxaa weeye taageero la-aanta ama garab istaag la-aanta ay ka helayaan ama kala kulmayaan bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo qaarkood weli aanan ku baraarugsanayn muhiimadda isboortigu uu leeyahay
aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen burhaan cabdulaahi xaashi iyo maxamed cali xuseen biibaaye labaduba waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanaya anigoo cabdiwaaxid ayaana idinla socodsiinayay intaynu mar kale dib ugu kulmi doonno dhammaanteenu isku duban waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ismaqal dambe
markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna dhinaca iyo suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa la sheegay inay heshiis la gaareen ciyaaryahan binwayd oo daafac uga ciyaara kooxda braton ee ka dhisan dalka ingiriiska jirkan ayaana kooxda arsenaal la sheegay inay kula heshiiyeen konton milyan oo pound isagoo saxiixi doono heshiis shan sannadood ah marka uu bisha juulaay maro tijaabada caafimaadka kooxda arsenaal oo dib habeen ku jirta ayaana binwayd u aragta qaab ay ku xoojin karaan difaacooda dambe iyadoo isku diyaarinaysa sanadka soo socda inay u tartamaan horyaalka brimier liga oo bilaabanaya afaritobanka bisha agost ee soo socota kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxaa ku gacan saertay kooxda brusi dortmon oo iska diiday dalab ay u soo bandhigeen oo ahaa in laba ciyaartooy iyo lacag ay kaga badashaan ciyaaryahan helan oo weerarka uga ciyaara kooxda dortmon chelsea ayaa doonaysay in xidigaheeda kale ah adoy iyo abraham oo lagu daray lacag ay kaga soo qaataan kooxda dortmon weeryahankooda haalan maadaama ay si weyn ugu baahan yihiin laakiin kooxda dortmon ayaa iska diiday sidoo kale ciyaaryahan adoy oo la sheegay inuu qayb ka noqon lahaa heshiiska ayaa isagana sheegay inuusan qaybna ka noqonaynin wax kasta oo ku saabsan isku bedelasho ciyaaryahan islamarkaana uu booskiisa kooxda chelsea u dagaalami doono xitaa haddii keedka la dhigo dhinaca kale ciyaaryahanka weerarka uga ciyaaraya kooxda chelsea ee oliver jiro ayaa tijaabada caafimaadka u maray kooxda ac milan ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka talyaaniga jeru ayaa ka tegay kooxda chelsea isagoo heshiis laba sannadood ah la gaaray kooxda ac milan maamulka kooxda ac milan ayaana waxay doonayaan weeryahano si ay sanadka dambe ugu dagaalamaan horyaalka sereaga iyagoo sanadkii hore lagu ciqaabay dhaawacii soo gaaray ciyaaryahan zalatan ibrahimovic oo si weyn ay ugu tiirsanaayeen waxaana hadda ay isku dayayaan inay helaan weeryahano si sanadka soo socda aysan ugu dhicin wixii sanadkii hore ay la kulmeen kooxda westham unitedna waxa ay caddaysay inuu ka tegay ciyaaryahankooda philip anderson kaasoo ay ka iibiyeen kooxda lazio ee kubadda cagta philip anderson ayaa kooxda westham ay ku iibsadeen qiimihii lacageed ee ugu badnaa ee taariikhda hal ciyaaryahan ay ku iibsadaan kadib markii lix iyo soddon milyan oo pound ay kala soo wareegeen kooxda laziyo sanadkii laba kun siddeed iyo tobankii haddana waxa ay sheegeen in saddex sannadood kadib ay kooxda laziyo dib ugu celiyeen xiddigaasi henderson ayaa kooxda westham united u soo ciyaaray saddex iyo toddobaatan ciyaarood waxaana uu dhaliyey labaiyo toban gool waxaana hadda saddex sano kadib uu dib ula midoobayaa xidigihiisii hore ee kooxda lazio dhinaca kale tababaraha cusub ee kooxda roma hose murinoho ayaa gaaray guushiisii ugu horreysay tan iyo kooxdaasi intuu majaraha u qabtay kadib markii toban gool iyo waxba uu ku garaacay kooxda montecatini ee heerka saddexaad oo kulan saaxiibtinimo ay la ciyaareen hose murinoho oo horey u soo leyliyey kooxaha chelsea manchester united real madrid inter milan iyo borto ayaa waayo cusub waxay uga bilaabanayaan magaalada roma ee dalka talyaaniga iyadoo laga sugayo in kooxda roma oo waayadan xaalkeeda uu xumaa uu dib u soo kiciyo dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya waxa uu noqon doono nasiibka hoose murinoh ee kooxda roma iyadoo tababarahan lagu xusuusto inuu koobab kula soo guulaystay kooxaha real madrid chelsea manchester united inter milan iyo f c borto oo uu horey u soo leyliyey wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatan bal nala dhegaysta heestan ay ku luqaynayso fanaanada nasteexo indho
barnaamijkii dhallinyarada maanta waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana isma dhaafno